cabdulaahi ibn abi saalix naanaystiisu ay tahay cabaad cabaadna maaha magac walow magac u yimaado cabaad ibnu bashre iyo dee kuwaasi ay jiraan oo magacyo caadiya halkan maanta waa laqab ninka naanays buuyo cabaad ibnu abi saalix marka waa nin keliya maxaa markaa dhacay cali bnu madine waa xaafid aada u weyn oo marka la eegana cilmiga cirashana ninkii ugu yaqaanay casrigiisii ahaa dhammaantood baa isku wada daro waana dabaqadii imaam axmed iyo raggaa cilal isagaa kaga wada horeeyey ninkaas baa waxay kala saareen cabaad ibnu abi saalix iyo cabdillahi ibnu abi saalix oo laba ruux bay ka kala dhigeen isaga iyo hadday amtaashi ka dhigeenna laakiin raggii xufaad ahaa ee kale waxay isku waafaqsan yihiin cabaadkani inaanu nin gooni ahayne cabdullahi ibnu abi saalix oo naanaystiisii ay tae laqabka egtay taasaa ruuxa ku dhacaysa oo taas haddaba ta lagaga badbaadayo macrifada halkani arrinkaa weeye waa ta koobaad arrinka labaad ee ba uu ka cabiray ba macrifatu sababi waa sababka garashadiisii alladii sababkaasoo min ajlihi isaga daraaddii sababkaa daraaddii luqiba loogu bixiyey ninkan haada raawi raawigan bidaaka laqabinaanay saas ban ay ugu baxday fa yucrafu waxaa la garanayaa cinda idin marka sababkii la ogaado waxa naanaystan loogu bixiyey almuraadu alxaqiiqiyu ujeeddadii dhabta ahayd ee min allaqabi naanaystan ujeeddadu waa macnihiisii dee loogu bixiyey ee dhabta ahaa ee naanaystan xaggii kaba ahaaday alladii yukhaalifu markaa muraadkaas xaqiiqiga ahoo yukhaalifu khilaafaya في كثير من الأحياaن in badan oo أوقاada kamida مaعنaaه ظاahiرa مaعنihiisa ظاahiرka tana waa arin kale o waxaa jirta magaعyadan لqبka ama waحyaalaha dee simaadkan لqبka ah ee ruuxa naanaysta u ah dee kolley macnay tilmaamayaan waa macnaha loo leeyahayba bacay kutusayaan hooseyn ama sarayn ama ay leeyahay waxay kutusayaan amaan amacay waa macne ayay leeyihiin macnahaas in badan dee waxaabay iska noqotaa macnahan aan lafdigan ka fahmayna ayuun baaba ninkan loogu bixiyey se haddii la idhaha acraj oo kale dee waa kii dhutinayey oo bal markaa carajkiisaa loogu bixiya waa macnihii daahirkaa ee lafdigan aan ka fahmaynay acmash oo kale iyadana dee wax indhihiisa taas la ajrigeeda ama adiguunbaa wax ku sugnaa iyo nuqsaantaa jirtay baa loogu bixiyey kuwaasi waa sida axdab oo kale iyo wixii lamida laakiin waxaa jira macnahan aan lafdigan ka fahmaynaa kol aanu kal aynu ka fahmayna waxa loogu bixiya ano ayna macno kala yahay sade amhila inoo soo socota nin baa ka mida lagu magacaabo ruwaadda ka mida oo mihaalkiisa aan arki doono la yidhaha mucaawiyat min cabdilkariim addaal addaalo lafdigan maxaan ka fahmaynaa dee ninkii hallowsanaa weeye lafdigaasna qaaliban ruuxa dariiqa toosan gees mare ayaa dee inta badan waxa weeyaan lagu idlaaqa ninkana haddaba wixii loogu baxiyey kaama yahayn inuu nin xagga diintiisa aan ku fiicnayn ahaa maalin caalima oo toosan oo hagaasa buu ahaa ee beri buu ambaday isagoo yar ambadkii baa adaalli loogu bixiyey dee magaciina markaa la qabtana wixii laga muraadkiisii xaqiiqiga ahayd kan aan lafdigan ka fahmayno maha way iskhilaafsan yihin waxa lafdigan loo yaqaano iyo wixii loogu bixiyey caarif baa ka mida maxamed fadli suduusi caraamadu waa sharka iyo fasaadka nin fasaad lagu yaqaanona ma ahayn taas oo kale bal kuwo kalena waan arki doonaayo lafdigan lagu loo bixiyey waxa loogu bixiyey uu macno ahaa laakiin macnahaasi aanu ka daahirka ahayna macno kale marka hore lagama fahmayo haddaba tan waxaa la garanayaa markaa ta umuurahaasna waa lagu kala garanaya taabood n iskaga dhow oo xadiidka ba-doodii maka aada uma kala waaweyno waa dad xaggii da-dii iskaga dhow taasi waa qaaliban laakiin ta asalkii waa tan kale da-dii iyo isnaadkii amase da-dii ha kuba kala tagsanaadeene xaggii isnaadkii ayay iskaga dhow yihiin isnaadka isugu dhowadiisana isagaa sii sharxayo muxuu ihi wamacna taqaarubu fi lisnaadi xagga marka la eego taqaarubka iyo isku dhowaanta isnaadka macnihiisu waxa weeye an yakuuna inay noqdaan shuyuukhu haadaa kan waa iyaga raggan la leeyahy waa isku dabaqa mid ahaanee sheekhyadiisu hum iyagu shuyuukhal aakhari ka kale sheekhadiisa ay noqdaan aw yuqaaribuu ama ay ku dhow yihiin shuyuukha u sheekhadiisii oo marka la leeyahy taqaarub fi lisnaad waa dadkan sheekhiyo isla mida ah wax ka wada aqristay ama ka wada dhegaystay ka wada qaatay oo sheekhyo keliya ama waaba dee sheekhan kan sheekhiisu ka kale sheekhiisa maahe laakiin ninka kale u sheekhi waa ninkan nin dabaqadiisaoo xaggii sanadkii kula siman kaas buu kana ka warinayaa kuwaas baa la odhanaya waa isla dabaqo oo xaggii dabaqadii bay iska shabaheen ama iskaga mid yihiin min fawaa'idi macrifati bal noocan marka la eego ama dabaqaadka culimada iyo ruwaadda garashada la garto eed qolooyinkii isku dabaqa ahayd aada garato faa'idaha faa'iidada aad ka helayso marka wuxu uhi wa min fawaa'idi macrifati nowcan barashadiisa ama fahamkiisa faa'iidadiisa waxaa ka mida ama fawaa'idiisa alamnu aaminnimo laga aamin noqdo min tadaakuli lmutashaabihayni kuwa iyagu isshabahayay isgeritaankooda ay iskalaan fismin magac isku shabahayay aw kunyatin kunyo isku shabahayiyo wanaxwi daalika wixii la mid ahaa isshabaha wuxuu wadaaba kuwii xataa isku midka ahaa dee way isshabahayaan kani kii kale magaciisii buu shabahay waa halkii mutafiqa iyo aynu kuba soo marray almutafiq almuftariq marka ayn haddii aada dabaqaadkii garanayso dadkaa magacyo kuba kulmay ama kunyooyin kuba kulmay ee asaanidii ku soo arooraya waxaad ku kala saaraysaa eeiyagii de haddii wax iyaga markaa kala soocayaani laba socon aada ku kala saaraysaa xagga dabaqaadkoodii ay lahaayeen oo dee aanay isku hadday isku waqtigoodii kala fogaa ama mee dee kala horeeyey kii isagu aan waxa weeyaan kolba meesha aada joogto dee kii u munaasibkaabaad ku fasiranaysaa haddii kalese dadkaa magacyadii ama kunyooyinkii ninka dee mag yahay iyo inu markainay iswaafaqaan baa la arkaa ismaani laba magac fi lafdi lafdigi oo fa yudanu loo maleeyo ana axadahumaa midkood huwa alaakharu kii kale inuu yahay fayatamayazu dalika kaasi wuxuu ku kala socnaanayaa bimacrifati dabaqaatihimaa dabaqaadkoodii oo la garto ayuu waxa weeyaan ku kala soocnaanayaa raggan dabaqadii kor iskaga mid noqonayaan magaca ahaa ama iskaga dhowaanayaan waa halkii ishtibaahiisu si adkaydsan muttafaqiya muftariqi kuwa soo maray kol waxoogaa yar baa u dhaxaynaya mithaal ahaan haddaan soo qaadano labada sufyaan sufyaanu thawri iyo sufyaan ibnu cuyayna ges marka la eego waa atbaacu taabiciintii oo magacaa guud ama dabaqadaa guud waa iskaga mid xag kale marka la eego waxoogaa bay kala da'weynaayeen geeridana waxoogaa bay ku kala horeeyeen oo dee muddo adugu kollay badan ayaa geeridooda u dhaxaysay da'dana waxaa la arkaa dee waxaan labaataneeyo sannadood aan gaad ahayn ba ay u dhaxaysay dhalashadoodaba dhimashadoodase way ka badnayd intaa inta badanna asaaniiddii sufyaan unbaa imanaya haadna way isugu dhow yihiin oo dee dad ruwaad oo lawadaba la wada kulmayna way jiraan dad sheekhyey soo wada gaadheenoo iyaguna la wada kulmeen way jiraane laakiin haddana tafaawut baa u dhexeeya xaggii dabaqadiiyo sufyaanu thawri baa ka weyn sufyaan ibnu cuyayna marka ayn marka dabaqa meesha ay jirtee la dee garanayseed macrifo u leedahay kollay taasi waxay keenaysaa dabaqadooda garashadeed inaad kala soocdo markaa sanadkii markuu ku yimi isagoon wax kale laba socone magacuuna aada garato ama aada xadayn karto kii uu ahaa walow awqaada qaarkeed ishkaaliya kolley ay iskaba jiraysa ragga la wada kulmeen ama sheekhada ay la wada kulmeen xamaad ibnu salam iyo xamaad ibnu zaydna waa taas oo kale haddaba taas weeyaanoo faa'iidada halkani dadka caynkaasa ee dee iyagu kuwana waa dad isku dhow dadka qaarna way kala yar fogyihiin oo markaaba dabaqadii baa ku kala soocaysa tan kolkol dabaqadii dee isku dhowida haddana kolkol ishkaaliye yar keenayse dadkii dee intaa ku kala dursan lakiin markii waa la kala garanaya macrifada dabaqadaad markaa ku kala soocaysaa taa waya faa'iidadeed faa'iido labaad alwuquuf istaag oo axmed ibnu salama tarjamadiisa ama axmed ibnu zayd baan filayaayo sheekhu uu soo arooriyey dahabi siyar oo calami nubalaay oo fasal fiicano bal labada sufyaan iyo labada xamaadba waxyaalo lagu kala soocana uu dhigto aada u muhima ayaa wuxuu ku khatimaa markuu dee umuura sheegay lagu kala garanayo hawaa dahabi cibaaradiisii facalayka bimacrifati dabaqaati innaas waa cibaarada uu ku khatima hadalkiisa iyo wixii lagu kala soocayo juska toddobaad dhammaadkiisa ama safxada ugu dambaysaba waxa dee aada noqotay dadka dabaqaadkooda kala baro ujeeddada da dabaqaadka dadka kala taqaani ood kala baratid ishkaaliyo weynoo saasi kugu iman mayso dadkii waad kala sooci waad kala garan ta labaadi waa alwuquufi istaag calaa xaqiiqati lmuraadi min alcancanati cancanada wixii looga jeeday la garto isku taaggu waa la daalacdo la ogaado weeye oo macnuhu waa maxay cantu dee kolna itisaal bay keentahay oo laba ninoo isa soo gaadhay oo kulmay oon tadliis dee karaawiga aan lagu aqoonin markay wax can ay u dhaxayso itisaal baa lagu xambaaraa kolna inqidaac bay keenaysaayo dee haddii uu ninku mudlis yahayna tadliis laguma dee laguma xambaaraya itisaal tadliiska iska dhig tadliisku inta badan waa dad isku dabaqa ama isku dhowba oo isa soo gaadha waxaan sameeyeen laba noo laakiin kala fog oo ama aan isku dabaqa ahayn oon isa soo gaadhina markay cani u dhaxayso dabaqadoodin aad kala garanaysid markii waxaad garanaysaa cantan inay inqidaac tahay eenay iyada itisaal ahayn hadday dee isku dabaqa ahaayeen ama isku dee isa soo gaadheenna tadliisna aanu jirinna itisaal baad ku xambaaraysaa oo garashada aad dadka say dee dabaqaadkoodii iyo waqtiyadoodii iyo taa aad kala garanayso ayaa cantii aad ku garanaysaa marka itisaal lagu xambaaraya iyo marka inqidaac lagu xambaarayaba haddaba taasi waa faa'iidadii qad yakuunu raawiyaani labada raawi inay noqdaan baa la arkaa min dabaqatin dabaqa biictibaarin markaa gees la eego ictibaar janib la fiiriyo wa min dabaqatayni laba dabaqana inay kala noqdaan biictibaarin aakhara marka dhinac kale laga eego oo kolkol baa waxaa dhacaysaa laba raawi dhinac haddaan ka eegnana waa isku dabaqo haddaan wax kale aan eegno oon dhinac kale kaba eegno amaan ictibaarinana laba dabaqay kala noqonayaan wadalika milu anas bni malikinba weeye iyo washabihii dadkii la midka ah ee min asaaqiri asaxaabati asxaabta kuwoodii yaryara ahaa fahum iyagu maca alcasharati tobankii jannada loogu bishaareeyey macooda yihiin kuwa macooda ayay ahaadeen fii dabaqatin waaxida dabaqo keliya biictibaari annahum kullahum saxaabatun biictibaari annahum marka la fiiriyo annahum iyagu kullahum dhammaantood anas iyo shibhigii iyo casharaduba saxaabatun asxaabtii rasuulka inaynoo xag marka la eego la kulankii rasuulka iyo asxaabnimo haddaan ka fiirino waa dabaqo keliya waalaa hadaa wa binaan calaa hadaa marka taa iyo ictibaarkaa ku salaynana faasaxaabatu kulluhum dabaqatun waaxida asxaabtu dhammaantood dabaqo keliya weeye wa biictibaari sawaabiqi markaan fiirino si loo kala horeeyey ila adukhuuli fi lislaami gelidii islaamnimo iyo dee xuduurkii mashaahiddii faadilka ahayd si xaggaa lagu kala horeeyey markaan jaanibkaa ka eegnaan fiirinana takuunu saxaabatu asxaabtii waxay noqon bidca casharata dabaqatan dhowr iyo toban dabaqo kamaa taqadama fii nowci macrifati asaxaaba si ay ku soo horumartay nowcii macrifada saxaabada ee ay dee markaa loo qaybiyo tobaneeyo dabaqo saxaabada falaa yakuunu ma noqonayo oo waxa weeyaan kolley mala dabaqaadkii de waa xaakim baa ugu dheeraa toban buu uqaybiya dhowriyo toban ma gaadhsiina falaa yakuunu ma taabiciintu gaadhsiiyantan falaa yakuunu ma noqonayo anas bnu maalikin iyo washibhu dadkii la midkaha xagga da-da fii dabaqati alcasharati min asaxaaba oo markaan jaanibkaa kala eegno dee saxaabadiiba dabaqaad bay yeelan way kala horhoreeyeenoo islaamkay u kala horhoreeyeenoo markaa anas iyo ibnu maalik iyo casharadii weliba dad badan baa u dhaxaynaya oo dabaqaadkii dabaqadii casharada ma noqonayso dee kan kalena taabiciintuna waa saas oo kale haddaan taabicnimo eegno waa dabaqo keliya laakiin haddaan eegno xagga bal marka say u kala waaweynaayeen iyo say asxaabta ula kulmeen in badan oo ka mida ama in yaroo ka mida iyo taas iyaguna dabaqaadka xaakim iyo uu tobanka ka badiyuu shan iyo tobanka gaadhsiiyey ayaa inoo soo baxaysa kolleyna xaafid maxajar ninka kitaabkiisa daalacanaya taqriib waana kitaab dee kolley dadku ay ictimaadsadaan oo muhima marka la eego cilmiga rijaasha iyo taraajimta marka la eego weliba kutubtan umuhaadkaa ee aadna u muntashira weliba arrinta kalena adigoon isagii haysan baaba kutubta shuraaxda iyo meelaha markaad aragta iyo taxqiiqaadka iyo takhriijaadka ay kugu soo baxaysaa istilaaxaadkiisii had iyo goor oo dee kitaabkii bay culimmadii ictimaadsadeen istilaaxaadkiisii xataa dee iminka haddaad sharaxa riyaadka qaatay daliilfaalixiin oo kale marka rag saasa ama taabiciin iyo soo galaan taxdiid saasaa jira kutubtan dambe oo dhanna waa wada saas oo kale oo bal markaa taasna kolley waa dabaqaadku ku salaysan yahay xagga hore muqadimadu ku sheegay ay fiicantayna ruuxu inuu taa dabdiyo si ay ugu suurto gasho inuu ama isaga ha noqoto taqriib ama kutubta aad u badan ee kala duwan ee istilaaxiisa adeegsanaysa waxa looga jeedo uu ay tanqoto oo saxaabada bal dabaqa ayuunbuu iyaga kaba dhigaa koobaad ee marka dambe u taabiciinta iyo inta ka dambaysuu dabaqaad u qaybiya dabaqada labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaad waa taabiciin lixaad waa dabaqo yaroo iska dhex taala laakiin kolle ficlan waa dee atbaacu taabiciinta walow yar mucaasaro daraaddeed uu markaas saadisa ugu magacaabay marka lixaad ficlan walow dee uu gooni u yar saaro iyo toddobaad iyo sideedaad iyo sagaalaadna atbaacu taabiciin bay isaga tahay markaa tobnaad iyo kow iyo tobnaad iyo labayo tobnaadba atbaacu atbaaci taabiciin ayay noqonaysaa waana laba iyo tobankaa dabaqa kitaabkiisu tu ku salaysan yahay hadiyo goorna kutubtaan ku arkaynaa min athalitha min alraabica min alkhamisa waana istilaaxii xaafid weeye maadaa yanbagii maxaa haboon cala naadiri fihi kii eegayey macnaa ujeeddadu dabaqaadka eegaya daalacanayay waxa ay u haboon inuu dee u baraarugo oo hubsadaa maxay tahay yanbagii waxaa habboonoo cala naadiri kii eegaya fii cilmi dabaqaati cilmigan dabaqaadka an yakuuna inuu yahay caarifan mid garanaya bimawaaliidi ruwaati ruwaadda dhalashooyinkoodii iyo wafayaatihim dhimashooyinkoodii iyo waman rawow canhu dadkay wax ka wariyeen iyo waman rawaa canhum ciddii wax ka warisay taas buu dabaqaadka ku kala sooci karaa ashhar musannafaati fiihi kitaab adabaqaat alkubraa libni sacd oo dee qismi siiro ana leh kollay labadii qarnihii hore dadkoodiina dabaqaad isagoo u qaybiyey bal markaa ku soo arooriya kitaabu dabaqaati alquraa liabi camr ibn daaniy oo isagu waa xagga quraada ayuunbuu taraajimtooda yahay iyo si ay u kala horeeyeen kollay alquraa alkibaar macrifat alquraa'i alkibaarna dahabi waa leeyahay waa madbuucba kitaabu dabaqaati shaaficiyati alkubraa licabdilwahaab isubki oo cabdilwahaab oo dee waxa weeyaan taajudiinah subkiga weyne waa aabihii cali kaas kitaabkiisa oo dee markaas oo dabaco dee kolley kitaab aada u muntashira aadna u macruufa dee sida cibaarada ka muuqatana waa dadkii shaaficiyada ahaa madabta ahaa ayuu dabaqaadkoodiiyo si ay u kala horreeyeen buu dhiganaya taraajimtoodii buu dhigan hadiyo goor kutubta ay ragga a'imadooda waaweyni leeyihiinna faa'iidadoodu ma aha dabaqadii inay ku xadidaan oo ninkan tarjamadiisa aad ka hesho hadiyo goor cilmi kale oo badan oo ama istidraadaad kuba yimi ama ninkan magacan calaaqa la leh sida dee kolley waa rag fuqahaa waxaa laga hadlayaa masaa-isha uu isagu la gooni noqdoo kale iyo mabaaxid kale iyo umuuro ayuu baxsayaya oo kolkol bay noqotaa buxuustiisaasi waxgaarba qawaacid caamaha oo dee gooni looba saaro sida barhkood dee qaacidadan qaacida fi lmu'arikhiin iyo laba qaacido oo kolley gooni u mudbacaysan oo tarjamada axmed ibnu saalix uu ku soo arooriyo oo kale iyo bal markaa ragga waaweyn sida dee xaafid idumiyad iyo amhaashiisa oo kale iyo ragga fuqahada ee waaweyne asxaab alwujuuh balwujuudii ay lahaayeen iyo waxyaalihii masaa-ishii qariibkaa lagaba soo naqliyo umuuro sidaasuu soo arooriyaayo maaha kitaabku taraajimun ee waa kitaab cilmi badan oo kalena laba socdo tadkirat alxufaadi lidahabi isaguna waa raggii xufaadda ahaa ee xufaadii axaadiida ayuu yahay dabaqaad labaatan ka badanna waa ku salaysan yahay isagoo saxaabadii kasoo bilaabaya ee ragga qaarkood tarjamadooduma dheera kuwana tarjamadii dheeraynaya bal markaa kollayna waxyaalo badan oo kale fawaa-idee tii lagu yaqaanay dahabiya markuu umuuraha kaba hadlayaana ay laba socoto waxaana uu leeyahay dee kollay mukhtasaraad sida suyuudi oo kaleo kitaabka ikhtisaariya afar mujallado ayuu ku madbacaysan yahay kitaabkiisasi ama laba mujallado mid kastaba laba juz ka kooban yahay suyuudi baa talkhiisiyey kitaabu dabaqaat alxufaad ku magacaabay oo dabaqaat alxufaad waa mujalad buu ku madbacaysan yahay taraajimtiisibuu soo wada koobay ee midkii waxaa la arkaa inaanu ragga ugu badan baa laba safxo gaadhaya ama safxo saxaaf ibnu xajar iyo ugu dambeeya isaga dee daylna wuu leeyalo wixii isaga dahabi ka dambeeyey oo dahabi ku jiro ama dahabi isaga naftiisii dee isaga ku bilaabaya markaa dahabi kitaabkiisa iskumuu darin biziya uu soo wadaya ilaa xaafid ibnu xajar uu kuba khatimo suyuudi oo kale waa mujalad isna mufiid ah waana madbuuc maanto dee ruuxaan kaa weyn ka caajisaya waa mujalada ama safxa ayuu ka dhigi safxo barhkeed buu ninkii ka dhigi laba safxo ugu badnaan waana mujalad buu kusoo talqiisiyey kitaabkaas kollay duyuul uu leeyahay tadkirat alxufaadna waa jira oo dee qaybaha uu kaba qaatay wixiisa kaba dambeeyeen macrifat almawaali min alruwaati waalculamaa waa dadkii mawaalida ahaa ee culimo iyo ruwaad ba ahaa balgarashadooda waayo had iyo goor kutubta taraajimta shuraaxda mutuuntii axaadiida asaaniiddii baa waxaa arkaysa dee dee fulan ibnu fulan markaa fulaniyi mawlaahum ama cibaaro saasoo had iyo goor raacsan iyo dee mawla fulan iyo tii weeye tacriifu lmawla luqatan almawaali jamcu mawlan weeye walmawla min aladad kelimada mawlana luqada carbeed waa kelimaadka laba macnoo kala duwan oo isu mid ah ku yimaada macnaa waa kelimaadka addaadu waxay dhahan waa kelimaad laba macno oo isu mid ah labadaba ku yimaada oo labadaba labadaa macnodoo weliba laba macnoo kala fog weeye waa isu midba fa yudlaqu waxaa lagu idlaaqaa cala almaaliki kii wax lahaa waalcabdi addoonkii lalahaa labadaba mawlo waa la yidhaa walmuctaqi kii wax xoreeyey oo dee marka hore maalig buu ahaabee iyo walmuctaqi kii la xoreeyey cabdini waa addoonkiiba labadana waa la yidhaah dee kollay macaani labaataneeye gaadhay oo xaafid ibnu xajar fatxubaari abwaabtiisa hore ee hadyusama muqadimada fatxubaariya hadyusaari baabka uu dhigtay qariibka xadiidka bukhaari wixii kuba sugan oo fasal dheer oo goonina loo madbuceeyey iyagoo tafsiiru qariib alxadiid cunwasaasa u yeelay waa xafidxubaari unbay may muqadimadun bay fasalkaa ka soo saareen kitaab baabu iska noqotay ilaa labaataniyu ku soo arooriyaaye macaaniday taasi kaba mid tahay intanu inoo dhigtay istilaaxan haddaba xagga istilaaxa huwa shaksu shaksiga weeye almuxaalafu ced iyadu markaa kale la bahaystay oo dee adaan ismu mafcuul aqrino waa muxaalafu waa kii cid kale ay dee bahaysanaysay ee dee xilfi ay laba gelaysay ow ilmuctaqu ama kii la xoreeyey aw iladii kii aslama islaamiya calaa yadi kayri wa anwaacda mawaalida u kala baxdo amase ruux kale gacmihii ku islaamay kuwaas baa mawlo la yidhaha adigu taa waxaan ku arki doonaa taqsiimka marka uu inoo qaybinayo iyo anwaacda oo waabatan anwaac lmawaali mawaalida intay u kala baxaysiiyo noocyadeeda anwaac lmawaali halaaatun wahya anwaacda mawaalidan waa saddex oo macnaa waxa weeye ruwaadda ayaa mawla fulan iyo mawlaahum iyo mawla bani fulan iyobaa soo aroorta waxaasna horta dee macin anwaac bay noqotaa iyo qaybo walahaasi maaha jaanib keliya oo weli xoraynun kaba iman jiray bal markaa saddexda nooc bay u kala baxdaa ee kollayna marka ninkii mawla fulan lagu yidhaaho iyada taa taxdiidkeedu ma noocan a ma noocan baa taasi iyada dee baxta iyo hobsashay kaaga baahan tahay iyo dee ama caddayn lagu caddeeyo dee dadka aimada caddeeyaane laakiin welihu saddexdan qaybood buu kaba yimaadaa waxa weeye wahya mawlalxilfi isbahaysiyo xilfi mawlihii wadalika mithlu limaami malik bni anasin ilasbaxiyi taymiye fahuwa asbaxiyun isagu waa nin reer asbaxa saliibatan sulbi ahaan weeye waa waladu sulbi bay saliibo kala cabiraan weeye oo macnaa waxa weeye nin asbaxuna waa nin reer dee qoladii qaxdaaniyiintii carabba asalka u ahayd kaba mid ah ayaa asbaxa la odhanayey oo dee awowyaashiisii sare ka mid ah haddaba reerkaasuu ka dhashay horta saliib ahaanna waa walad sulbe oo macnaa waa dee reerkaasuu asal ahaan yahay taymiyun laakiin taymina waa dee nasabkiisa ama nisbadiisay ku timaadaa malik ibnu anasin ilasbaxi ataymiyi taymigan ana waa taymiyu biwalaa'i alxilfi taymi wuxuu yahay waa taymiyo waa reer taym laakiin muxuu ku yahay xilfi iyo isbahaysi dadkani addoommo may ahayn iyagu qoyskani waa qoyskaa carabta asalka ahayd ba ahayde ee xilfi welihii oo macnaa reerkan isaga nafarkiisan asbaxiyiinta asbaxiyiinta ayaa waxay wala iyo xidhiidh xilfi la lahaayeen jiribkii quraysheed ee reer taymi waa jiribkii abibakar iyo markaas saasaan loogu nisbeeyey oo dee la yidhiba dee markaa taymi wala ahaan reer taymi loogu nisbeeyey walahaasna waa xaggaa walaha xilfiga kaba yimi taymiyin biwalaa'i xilfi wadalika lianna qowmahu qowmkiisan asbax asbaxna waa awowgoodii sare magaciisii ama laqabuu lahaa ayay mawaaliya litaymi qurayshin bilxilfi qowmkiisan asbax mawaali litaymi qurayshin waxay mawaali u yihiin qoraysh taymkii quraysheed waayo taymyo kalaa jira waxay ugu yihiina bilxilfi isbahaysi oo bal markaa walahaasi wala kale maaha waa wala xilfi mawla alcataaqati waa qaybta saddexaad xorayn mawlaheed ama walaheed wadalika milu abilbakhtariye abulbakhturiye baa ii taalla waana mudaaf ilayhigiyo ma noqonayso waa maqsuur ama majruur weeye asmigan asmaa'ulkhamsaa ka mida milu abilbakhtariyi ninka abilbakhtari la yidhaha waa nin taabiciyo hiqa ahaa addaa'iyi attaabiciyi oo abilbakhtari waxa weeyaan addaa'iyi waa imika halka inooga imanaysa arrinta welihu waa addaa'iyi reer baa loo nisbeeyey waayo ishkaaliyadu ma aha inay kuu imanayso un mawlaa fulaan iyo mawlahaas ee waxaa inta badan kuu imanaysa iyadoo ninkii reerkii loo nisbeeyey fulaan ibnu fulaan addaa'iyi imika ninkan reerkii kama dhalan waxani waa wala nisbadani marka maxaa loogu nisbeeyey buu leeyahay ninkan waa mawla cataaq ahaanoo wasmuhu ninkan magaciisu saciid ibnu fayrus weeye wa huwa mawlaa dayin reerkaa dayi buu mawlahooda yahay sababtuna lianna sayidahu ninkii sayidkiisa ee lahaa ee xoreeyey kaana min dayin dayi'in reerka dayi buu ka mid ahaa fa actaqa wuu xoreeyo macnaa nin reerkaa ka mida ayaa xoreeyey markaas baa reerkii de walow nin welihiisa leeyahay ayaa nin qabiiladii ooga dhigay inay welihiisa leedahay oo markaas baa lagu magacaabay abulbakhtari addaa'iyi daa'igaasna waa wala ahaan xafnu xajar iyo amhaashi ayaa allaha ka raali adee waxay sameeyaan kutubtoodan taraajimta sida taqriib oo kale iyo marka nasabku san oo kale u soo galo ayaa maxay odhanayaanba imika waxaabu kaba cabirayaan abulbakhtariyi daa'iyi mawlaahum bay daba dhigaan mawlaahum ujeedadu markaa eg reerkii asala uma aha nin saliibo ah maaho reerkii ka dhashay waa walahoodii cabdillaahi ibni wahb ilfahmiyi mawlaahum bay daba dhigaan waa mawlahoodii oo si loo garto inay arrintu tahay weli ee reerkan aanu ka dhalan ninkani mawla alislaamta saddexaad waa wale iyo ka imanaya xagga islaamnimo wadalika milu moxamed ibni ismaaciil albukhaariyi aljucfiy waa imaamkii weynaa imaam almuxadisiin amiir almu'miniina fi lxadiid bal markaa kaas ba waxaa la yidhaahaa moxamed ibnu ismaaciil albukhaari waa magaaladiisii aljucfiyi waa reer ama waa nisbo reer bal markaa jucfigaasna isaguna nin caraba ma ahayn reerkana waa reer carbeed walaha xaggay nisbadani ugaba timi waxaa nisbadani waa ama walahani wala islaamnimo weeye nisbe islaamnimo lianna jaddahu awowgiisa almugiirata awowgiisa moxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu almugiirati kaa weeye wixii ka sheeyaa majuusi wax kale ahayn ibnu bardaziba iyo magacyadan kale dee si loogu dhawaaqaba ay adag tahay waa mugiira islaamka ku jooga wixii ka sarreeya maha islaam haddaba mugiirahaasi kaana majuusiyan dadkaa dabcaabudka ayuu ahaayn waa deegaankaas ashishe ah faaslama wuu islaamay calaa yadilyamaan ibni akhnas yamaan ibnu akhnas la yidhaaho oo markaa bukhaare muwaaligeeda ahaa ayuu gacantiisa ku islaamay aljucfiyi ninkaa yamaankaasoo dee reerkan reer jucfo ah fa nusiba ilayhi markaasun baa loo nisbeeyo walahani waa wala islaamnimo haddaba walaha jira qaybihiisu ee mawla fulan iyo ama dee mawla fulan way sahlanaan layd oo aad baa loo garan lahaye reerkiiba loo nisbaynaya aljucfiyi addaa'iyi tan la odhanaya alfahmiyi ee umuurahan buu saddexdan qaybood buu ukala baxan min fawaaida haddaba garashada tan la garta fawaa'idaheeda waxaa ka mida alamnu min allafsi aaminnimo laga aamin noqdo isdheehgal iyo isku darsan iyo laba shaksi inay iska kaa galaan way taas waa mid oo ujeeddadu haddii dee laba ninoo magacii ku kulmoo midna kan yahay midna mawlahan yahay midna aanu ahayn taas waad ku kala saaraysaa markaad halkan baratay walaha iyo waxan ومacriفaة الmaنصuubi waxaa kaloo iyadna fawaa'idiisa ka mida macriفaة الmaنصuubi kii loo nisbaynayey ilى اqabiilati qabiilada loo nisbeeyey nasaba nasab ahaan loogu nisbeeyey awala la kala saaro ninkii dee reerkaaba ka dhashay ee markaa reerka xuquuqdiisii lahaa wilaayadii reerku ay lahaayeen bal iyagu dhexdood nikaax iyo wixii nasabka dhow ku lahaa ciyalka irsigii iyo xaggaa layskuma dhexlayay nasabyo dee xuquuq bayna meeshii jirta caqli baa jira iyo in magta layskaba bixiyo ninkii reerka taa ku ahaa awalaad iyo ninka arrintiisu ay tahayba wala uun ee reerkan aan ka dhalan in la kala saaro wa min hama markaas taa la ajrigeed marka taa la garto ee macrifatulmansuub taas ama la ajrigeed waxaa dee ama taa kaba dhalanaya tamayazad inuu si u soocmo bal marka taa la garto dabadeed uu soocmo almansuubi ila alqabiilati kii qabiilada loo nisbeeyey walaa-an walaa ahaan loogu nisbeeyey uu ka soocmo caman yushaariku ninkii la wadaagsanayay fismi magaciisa la wadaagsaday ee min tilka alqabiilati nasaban qabiiladaa kaba mid ahaa nasab ahaan oo haddii laba ninoo mid kastaba addaa'iyi ama alqurashiyi ay taallo iskuna magaca dee marka halkan la kala garto kii nasabka ahaa iyo kii walaa ahaa baa la kala saaraya taas baa faa'iidadihiisa ka mida ashharu musanafaati fiihi sanafa fii dalika noocan waxaa kitaab u dejiyay abuu cumar alkindiyu laakiin binisbati ila almasriyiina faqad waa qolooyinkii reer masarun culimada kale iyo ruwaadda kale kamuu hadlin macrifatu hiqaati wa dacafaa min aruwaati dadkii hiqaadka ah iyo kuwii dacafada ah ee ruwaadda ka mid ah garashadoodii tacriifu hiqati wa daciif bal kale waxyaalaana horeynuu soo aragnay athiqa iyo addaciif dee markii hore saxiixaba waataynu soo abu mascuudin albadriyu waa saxaabi macruuf ah aada u mashhuura ansaar ah abu mascuud iyo kunyadiisa iyo nisbadiisa buu ku shuhuroobay magaciisa see cuqbat ibnu camrin baa la yidhaha maan dhowna xadiid waa ti aan soo haynay dee abi mascuud uu warinayo laakiin kitaabkeenna ibnu mascuud dhacday lam yashid badran marka albadriyi maxay tahay marka nisbadu waa albadriye albadriyi de kol haddii la yidhaaho ninkii beder loo nisbeeyey dadkii dagaalkii beder ka qayb galay ayaa laqabkan leh ama nisbadan leh isagiina markaa muxuu leeyahay lam yashid bedran dagaalka beder ma joogin ninkan laakiin maxaa dhacay oo xaggay nisbadu uga timi bal nazala fiiha meeshii beder ee dagaalku uu ka dhacay ayuu degay isagu fanusiba ilayha sidaas baa loogu nisbeeyey ee maaha tanna waa say dee inta badan culamada siyar qabaan walow dee labadii imaam ee saxiixu bukhaari iyo muslimya ay qabaan zuhri baana ka horeeyo isaguna a'imadii siyarka kaba mida inuu dagaalkii joogay saa daraaddeed baa bukhaari kitaabkan aljaamic ama dee kitaabkan uu ku ururiyey waa qayb dee saxiixa un kaba mida kazawaad dhexdeeda wuxuu ku ururiyey intuu kitaabuuljaamic ku magacaabay buu dadkii beder xaadiray balma wixii uu ka sheegi karayay magacyadoodii isagoo taa sheegay buu mid kastana axaadiistii laga warinaya bal xaggooda ayuu wax ka mid ah yaani jihaadba munaasabo lalahaanino ayuu ku soo arooriyaa kitninkana waa ku sheegan yahay halkaas waa ku xusan yahay oo taasi waxay ka dhigan tahay inuu qabo inuu beder xaadiray zuhrina waa qowlkii muslimna waa qowlkii laakiin culamada sir intooda badan baa qowlkoodu kan yahay waxaa loogu nisbeeyey waa degida maha dagaalkii inuu xaadiray yaziid alfaqiir waa nin kaloo ruwaadda ka mida dee marka alfaqiir la yidhaaho walow wasfitani yahay maxaan ka fahmaynaa dee nisbadu waa iska sifo un ama wasfi unbay ruuxa u tahaye waxaan ka fahmaynaa nin baahan oo faqiira inuu af miskiinkii dee wixii laftigii faqiir miskiin raaci jiray lam yakun faqiiran ninkani ma ahayn nin faqiira ma ahayn maxaa magacan loo yidhi wainamaa usiiba waxaa la asiibay oo isaga lagaba asiibay fii faqaari dahri lafaha dhabarkiisa ee dee taxan faas baa uu ka xanuunsanayey wax ka gaadheen markaasay faqiir yidhahan dee waa faqaara dahri waa aladii usiiba faqaaruhu waa kii la asiibay faqaarkiisa iyo lafihiisa dhabarka la asiibay magaca halkan ugu baxay laakiin daahirka maxaa laga fahmaya dee faqrigii baa laga fahmayaaba khaalid bin lxadaa eg khaalid waa nin isaguna caalim ah caalim culimadii taabiciintii ka mida maxay nisbaduna tahay alxadaa waa kaboolihii maxaa markaa laftigaa markaan aragnaan ka fahmaynaa ee nin ama kabaa iilin jiray ama samayn jiray inuu ahaa marka muxuu ihi lam yakun xadaan khaalid weligiiba kama tolin masar gobalkaa kabdee sar ma saarinba oo xadaan ma ahayne wainamaa kaana yujaalis lxadaayina nimanka kaboolayaashuu la fadhiisan jiray iyaga ayuu la fadhihi jiro markaasunbaaba la yidhi dee la majlis ma noqday khaalid alxadaa ayaa la yidhi sida dee imika miqsam oo kaleba dee markuu noqday ibnu cabaas in laasimaya mawla ibnu cabaas loo yidhi oo isna wala daahirka dee si looga jeeday aan ahaynba de ama wixii daahirkiisa lagaba fahmayo wabnu cabaas miqsamun lama lazim majlisa ibnu cabaasin bimawlahu wasin waa si oo kaleo markuu laasimay iyaga majaalistoodii iyo halkoodii iyagii had iyo goor la fadhiyey ayaa khaalid alxadaa la yidhi ashhar musanafaati fiihim kitaab alansaab lisabcaani hadda maaha inuu noocan un kitaabkan loo dejiyey ee nisbe guud baa loo dejiyey marka waxyaalahana way imanayaan oo dee marka nisbadii laga hadlayo ayaa tii daahirka aan ahayn sii laga fahmaye daahirkeeda aan ahayn ama muraadku anuusan daahirkeeda ahayna marka halkeedii la gaadhiyo xaalkii uu kaga hadlayay ayuu ku sheegayaaye maha noocan in loo dejiyey kitaab alansaabna waa kitaab weyn bal baabkan kitaabkiisana ama kutubtiisa ka ugu ahamsan ee ugu mudanba ah bisamcani imaamka kollay qoys dhan baa samaamicadu ay ahaayeen oo macruuf ahay oo dee cilmiga raad weyn kuba lahaa reer marwe ahaa asalkoodii hore xanafiye ahayd markii dambe laakiin shaaficiye noqday cilmiga xadiidkii cilmiga kale iyo dee tafsiir iyo wax kastana kuba mashhuura ninkana nin rixlo dheer buu lahaa kitaabkan ansaabna kollay dabcad malaha taas dee mooyi imaka dabcaadkiisa mid shan mujalladan beri arkay oo kollay dabco dee ma ahayn dabcadii asala ma ahayn ee dee dabcadii hore kitaabka lagu madbuuciyo toban way ka badnaydoo mucallimi uu bandigeeda lahaa ee daarulmacaarif alcuhmaaniya hindiya lagu madbuceeye waktiyo berigaa kutubta waaweyn ay madbucaynayeen daartaa ku madbucaynayeen mucallimiyana ay dee musaxixiinta kala ahaayeen de markaas dadka madbucaynaya bal kitaabkaasaa jira waqad lakhasahu waxa talkhiisiyay ibnu lasiiri fii kitaabin samaahu allubaab fi tahdiib alansaab oo waxa soo talkhiisiyey oo dee markaas ibnulasiir waxa weeye oo markaa wuxuu ku talkhiisiyey kitaab uu ku magacaabay allubaab fii tahdiib alansaab kollay saddex mujalladii ahaa walahasa almulakhasa mulakhaskii ibnulasiirna waxa sii talkhiisiyey haadaa mulakhaskan kan ah asuyuudiyu suyuudi fii kitaabin kitaab samaha uu ku magacaabay luba lubaab waa dee lubaab lansaab soo maaha kana waa luba lubaab oo dee intii khulaasadiisii ayd uu kuba sheegay kollay kutubta baabkani way wada madbacaysan tahay macrifatu tawaariikhi ruwaati ruwaadda taariikhahooda garashadii la garanayay macnaa taariikhdii tacriifu luqatan xagga luqada tawaariikh jamcu taariikhin weeye wa huwa taariikhna masdaru arrakha eeg arrakha masdarkeedii weeye taariikh wa suhiilat ilhamsatu fiihi hamsadiisii ayaa la tasyiiriyey oo markii la fudaydiyey bay alif isu rogtay macnuu waa maxay asalku muxuu ahaa ta'riikh weeye ta'riikh dee meelo qaarkoodna tawriikh waa ta timaada sida kitaabka sakhawi oo kale aliclaanu bitawriikhi liman dama ahla tawriikh kitaabkiisaas madbuuca bal markaa in halkan ise maxaa asalku markaa waxaa imka oo asalku yahay tacriikh ee maaha taariikh si hamsadii dee kollay siqal bay leediyo culays bay leedahay taxqiiqeeda la taxqiijiyaayo hamsadii markii tasiil ku yimi ayay alif isu rogtoo taariikh ay noqotay waa markaa siqalkan hamsada taxqiiqeeda uu leeyahay unbaa keenay tasiilkan ee taariikha asalku waa tacriikh isilaaxan xagga isilaaxa huwa tacriifu waa sheegid iyo tacriif laysu cadde la sheego oo macnaa bilwaqti waqtigii alladii waqtigaasoo tudbadu bihi laxwaalu axwaasha laguma dabdinayo oo min almawaalidi axwaashaas ayay bayaan usii tahay minku waa bayaankii eli min almawaalidi dhalashooyinkii wala wafayaati geeriyihii iyo wala waqaa'ici dhacdooyinkii iyo xawaadisii iyo wakayriha kayrkeedba taariikhdu adugu kolley waa waxaa macruufa waa waktigaa ama dhacdooyinka iyo waxyaalaha dhacaya iyaga lagu dabdiyo ruux dhalashadii iyo dhimashadii iyo umuuraha laguba dabdinayo taas bay tahay taasi waa xaggii istilaaxa almuraadu bihuna halkan waxa looga jeedo taa caamkaa maaha sanad kasta wixii dhacday in lagaaga warramo maaha waxaa looga jeedaa halkan macrifatu taariikhi mawaaliidi ruwaati ruwaadda dhalashooyinkoodii in waqtigeediiyo taariikhdeedii la garto wa samaacihim wa taariikhi samaacihim waktigii ay wax maqleenna inay iyagu bilaabeen samaaca iyo axaadiisa dhegaysigeed iyo maqalkooda iyo dalabka cilmiga taasna la garto min ashuyuukhi sheikhada ay wax ka maqlayeen wa quduumihim imaatinkoodii libacdi lbilaadi bilaadda qaarkood waktiyaday soo galeen sanaday soo galeen beledkaa iyo sanaday beledkaa kaba baxeen la ogaado wa wafayaatin iyo dhimashooyinkoodii iyo waktiyadii ay dhinteen taas baa halkan looga jeedaayo taariikhda muxadisiintu ay dabdiyaani waa umuurahan ee iyagu dee walow kutubtooda xawaadistana ay ka hadlaan laakiin imika halkan waxaa looga jeedaa noocan anwaacda xadiidka kaga mid ah ruwaadda wixii calaaqa la lahaa dhalashadoodii iyo dhimashadoodii iyo waktigay dalabka bilaabeen iyo waktigay balaada ay tegeen muqtiyaday galeen oo kale umuurahaasu ahamiyatu wafaa'idatu waa nooc aada u muhimo aada u qiimo badan marka ahamiyada uu kani leeyiyo faa'iidadiisa huwa fanun muhimun fanigani waa fani aada u muhim ah aada u mudan qaala sufyaanu thawriyu ayaa wuxuu idhi lama istacmalo ruwaatulkadiba ruwaaddii markay beenta isticmaaleen ay been sheegeen ayaan istacmalnaa lahum taariikha anaguna taariikhta u adeegsanay onu isticmaala oo waa maxay dee ninkii raawiga ahaa markuu yidhaahayo waxaasaan maqlay waryaad ka maqashay hebel taariikh baa la isticmaalayaaoo halkeed kaga maqashay beled fulaan waana la garanayaa beledkaas sanadeed ka maqashay sanada inuu waktigaa joogayeen kale sanadeed ka maqashaa la odhan oo sanadiina way ogyihin sheekhani waktiguu dhintay inuu nool yahin kale way ogyihin markaasuu sanad sheegayaa dee ninkii kaadibkaa waa fashilmayaaoo wakti sheekhiba mootan yahay ayuu odhanayaa waktigaasaan maqlay sida ragga qaarkood xaakimin inuu soo noqonayo intuu wuxuu sheegay yihi cabdi ibni xumayd baan wax kaga maqlay markii la weydiiye la yidhi waktigeed ka maqashuu yihi sanada caynkaas hadda saddex iyo toban sanadba uu sii mootanaa markaas idhaama ninkana wuxuu sheeganayaa inuu cabdi ka maqlay dee bacda mowti bialaaata cashara sana bal markaa taas baa jirto dee talabaadna xataa way ogyihin waktiyaday beledkaa inay joogeen iyo in kale oo kolbay sheegayaan ninkii raawiga ahaa ee dee beenta sheegayay uu odhanaya sheekhole halkaasaan kaga maqlay ma waqt sanadaasa aan ka maqlay waana la ogyahay sanadaa inaanu magaaladaaba joogin oo laga warayo waa wax dabdisan marka taas baa wuxuu leeyahay markay ruwaaddu beenta isticmaaleen ayaanu inaguna taariikhda u isticmaalnay wa min fawaaidi fawaaidda macrifada taariikhda waxaa kaga mid a macrifatu itisaali sanad aw inqiaaci sanadka xidhiirkiisa oo la garta ama inqiaaci dee kolley waatay kaba imanayso ee labadii raawiyeensa soo gaadhin ee kani waktigaa uu bal matalan uu dhintay kani aanu dhalan ama uu yaraa markii isku xigaan sanadkii waxaad garanaysaaba inaanu dee sanadkani uu munqadac yahay haddii hagaag isu soo gaadheen beledna ay wada joogeenna inuu mutasil yahay waaba waxaad ka garanayso bal haddaba taasna fawaa'idiisay kaga mid tahay waqad iddacaa way sheegteen qowmun qowm an riwaayata warin can qowmin qowm ay wax ka wariyeen fa nudira fi taariikhi taariikhtii baa la eegay fadahara waxaa muuqatay annahum iyagu zacamuu inay sheegteen an riwaayata warin canhum iyaga xaggooda wax laga wariyo bacda wafaatin bisiniina waqti geeriyadooda ka dambaysay sanado sida arrinta cabdi ibni xumaydi khaalid ibnu macdaan isaguna iyo nin sheegtay inuu waqtiya kaga maqlay iyo dee umuuro kaleo kolley kutubtan mustalaxa yar bastisan halkan amhilo kala duwan baa ku arkaysaan oo shuraaxda alfiyadii ay kaga mid yihiin ama shuruuxul alfiya iyo ebal tadribu raawi iyo kuwa ay kaga mid yihiin iyo kutubtooda kale iyo roon roon amhila min cuyuuni taariikh haddaba amhilo taarikhda waa waxyaala had iyo goor culimada ay kutubtooda ay meelahan sheegaan oo dee sheekhu waa soo koobaya iyagu barhkood ay yar bastiyaan oo dee waxyaalihii ugu muuqasho badnaa ay ahayd ruuxu inuu kolley aqoon u yeesho macrifo sideeda uban dabdiyo taas kaa mid ahaa aلصaxiixu fii sini sayidina muxamedin salى اllahu alay waslm qowlka صaxiixa marka la eega da-dii rasuulkeenii moxamed ah salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo wa saaxiibahii labadiisii saaxiib abi bakrin wacumara radi allahu canhuma alaaan wa situun macnaa qowlka صaxiixii waxa weeye rasuulkii ilaahay inuu saddex iyo lixdan jir ku dhintay waxaa kaloo iyadna qowlka صaxiixi yahay abi bakr iyo cumarna mid kastaaba saddex iyo lixdan jir inuu ku dhintay صaxiix buu kaba cabiro dee muqaabila صaxiix baa jiro rasuulka ilaahay axaadiistii baan haynaa shan iyo lixdan leh kuwa lixdan lehna waan haynaa laakiin qowlka dee صaxiixii waa saddex iyo lixdankaa inuu ahaa iyagana waa taas waqbida rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay waa wafaaday buxaa buxa اثnayn maalin isniina barqadeed isintay casharata khalat min rabiic اlأwl labiyo tobankii bal markaa rabiicu lawal markii dee labiyo toban ahayd ama ay ka tagtay labiyo toban cisho kollayna waa tii raxiiq aan kuba soo maray ishkaal meeshan culimmadu ay muujiyeenna istinisay labiyo toban rabiiculawal u noqon sanadii koob iyo tobnaada hijiradana kollay dee siiradii waan kusoo ka soo hadalnay oon soo sheegnay oo dee ay a'immadu qaarkood ishkaal muujiyeen walow tani qowlkii mashhuurka ay tahay maal isniini inay labiyo tobanka rabiiculawal noqoto ee inay mutacadirba ay waktigaa tahay haddaan saddex iyo toban iyo waxyaalaa noqon ama anig aada looga horraysiin ama labadeediiyo waxaan la odhan sababtuna de haddii birihii saddexdii biloodba soddon soddon laga dhiga iyo markaa birihii dulxijo iyo udhexaysay rabiiculawar sanadaas biraheedii ama naaqis laga wada dhigo ama barhkoodna waaqis laga dhigo barhkoodna kawaamil way so adugu bal markaa kollay arrintaa jirtay iyo bal waxyaalihii jawaabaheeda kollay waxaan filaya habeenkii siirada aan soo inaan soo aragnay وqbd abubakr radي الlahu canhu fi jumaad اأulى abubakrna waxa low u wafaaday ruuxdiisa la qabtay bisha jumaad اأulى sanata ثaلaثa caشhaرata saddex iyo tobankii hijrada wqbida cmaru radي الlahu canhu oo dee laba dilay fi dilxijati sanata ثaلaaثin وacشhriin bishii dilxija saddex iyo labaatankii hijrada waqutila cثmaan radي الlahu canhu fi dilxija isaguna sanata خamسin وaلaلaaثiina شhan iyo soddonkii hijrada wacumruhu itnaani wahamaanuuna sana labiyo siddeetan jir buu ahaa waqiila ibnu tisciina sana sagaashan jir baa buu gaadhayna waa la yidhi waqutila caliyun radia allahu canhu fii shahri ramadaan sanata arbaciin ayaa la dilay wa huwa bnu halaaثin wa sitiina sana markaa cali iyo cumar iyo abibakar iyo rasuulku isku da' bay ahaayeen wa huwa halaau sitiina cashu bacdaha halaaثun saxaabiyaani laba saxaabi ayaa caashaa noolaaday sitiina sanatan waxay noolaayeen lixdan sandood jir jaahiliyati waqtigii jaahiliga intaan islaamku aada u faafinun wa sitiina fi lislaam lixdan sandoodna islaamka dhexdiisii wamaata bilmadinati ayay ku dhinteen sanata arbacin wa khamsiin afar iyo kontonkii hijrada dee afar iyo kontonkii hadday hijrada dhinteen adugu islaamku dee waa kasii horeeye waa lixdan sandoodna filislaam bay noolaayeen lixdan sandoodna qabla alislaam ama intaan islaamka hagaag u muuqan u daahirin ayay iyaguna noolaayeen madiinana way ku wada dhinteen afar iyo kontonkii hijrada wahuma xakiimu bnu xisaamin wa xasaan ibnu haabitin intaa weeye oo boqol iyo labaatan bay gaadhay kallay dhowr nin oo kale oo dee kutubta inoogu sugan oo boqol iyo labaatanka gaadhayna way jiraan oo saxaabadii rasuul ka mida barhkood ay leeyihiin san oo kale u qaybsanay da-doodu barhna boqol iyo labaatan kun bay gaadhayna laakiin tansiif la idhaha intaasaa jaahili ahayd intaasna waa islaam baan jirin xasan ibnu haabitna waxay dhahaanba dee aabihii haabit iyo awogii mudirna mid kastaba boqol iyo labaatankaasu noolaa say dhahaan oo dee waa waxa weeyaan saad sayudiba alfiyadiisa matnigeeda kuma sugan waa meelaha ugu dambeeya kitaabkabe oo xakiim uu yidhaho me xisaan yidhaho infarad yani casha markaa inuu arrintan isaga aabihii iyo isaga iyo awogii ba ay da-dan gaadheen asxaabu lmadaahib almatbuuca madaahibtan dee caalamulislaami mucdamkeeda dadku ay raacaan ee ilaahay dee dariiqii ay kuba caabudaanba dariiqeeda taas baa waxa weeye bal qolooyinkii lahaa iyagana taariikhdoodii annucmaan ibnu thaabit abu xaniifa wuxuu dhashay siddeetankii hijrada boqol iyo kontonkiina waa dhintay malik ibnu anas saddex iyo sagaashankii hijrada ayuu dhashay boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijradana waa dhintay maxamed ibnu idriis ishaafici boqol iyo kontonkii hijrada ayuu dhintay laba boqol iyo afartiina may ayuu dhashay laba boqol iyo afartiina waa dhintay isagaa ugu da-yaraa raggan markaas ina xagga marka leega ama dee cumrigiisa ugu gaabnaa intii uu noolaa ina axmed iyabaa ka siiya adugu ka dambeeye axmed ibnu xambal boqol iyo afar iyo lixdankii hijrada ayay dhalashadiisu ahayd laba boqol iyo koob iyo afartankii hijradana dhimashadiisiiba ahayd asxaabu kutubi alxadiid almuctamada bal kutubtan lixdaa weeye oo usuusha ama umuhaadka la idhaah mu'alifiintii lahaa iyagana taariikhdoodii moxamed ibnu ismaaciil inilbukhaariyu boqol iyo afar iyo sagaashankii hijraday dhalashadiisu ahayd laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijradana dhimashadiisiiba ahayd muslim ibnu lxajaaj inaysaabuuriyu laba boqol iyo afar bay dhalashadiisu ahayd laba boqol iyo koob iyo lixdana dhimashadiisiiba ahayd abu daawuud asistataniyu sulaymaan laba boqol iyo labadii ayaa dhalashadiisu ahayd oo muslim isagaa laba gub ka weynaa xagga geeridana dhowr iyo toban sandood buu ka geeri dambeeyo laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii hijrada ayuu dhintay abu ciisa tirmidiyu laba boqol iyo sagaalkii hijrada ayay bal dhalashadiisu ahayd siday bacd alculamaa yidhaaheen weeye laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hijradana dhimashadiisa ahayd axmed ibnu shucayb innasaa-iyu ama nasaa-iyu laba boqol iyo afar iyo tobankii hijrada ayay dhalashadiisu ahayd saddex boqol iyo saddexdiina dhimashadiisa ahayd isagaana uu geeri dambeeyey raggan umuhaad kale ibnu maaja alghaswiniyu laba boqol iyo toddobadii hijrada ayay dhalashadiisu ahayd laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii hijradana waa sanadii abi daawuud dhintay ayuu dhintay ashharu musanafaati fi kutubtii halkan loo alifay kuwii ugu mashhuursanaa kitaabu lwafayaati ibni zabri moxamed ibni cubaydillahi arabciyi muxadisi dimashqa almutawafa sanata saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatan waa adigu dee raggii bilaabay noocyadan wahuwa muratabun cala siniin sanaduu ku tartiibsayo suu sanada ugu tartiibsan yahay ujeeddadu markan ay waxyaalahan alifayaan laba dariiqay raacaan inay xuruuftii mucjamka ku tartiibiyaan oy magacyadu say xuruufta u kala horreeyeen u kala horreysiiyaan iyo inay sanadaha eegaan sanadaha aada usii faa'iido badan tan kale ha ka sahlanaato ha ka fudaato xagga baadhitaankeeda marka wuxuu leeyahay sanaduu ku tartiibsan yahay wuxuu odhanaya kasoo qaad waa isagoo odhanaya sanadii koob iyo tobnaad ee koowaad ee hijrada hebel iyo hebel iyo hebel baa dhintay waa wafayaad isagu ile sanadii labaad ee hijrada hebel iyo hebel iyo hebel baa dhintay saasuu ku wadaya sanadii saddexaad ilaa uu dee waqtiyadiisan soo dhoweeyo marka maxaa dhacay diyuulun cala alkitaab buuri waa tatimooyin kitaabku leeyo dee halkii uu ku joogsaday ayaa nin kale ka bilaabaya isagina waxaa dhici karta ninkii dee inaanu muddo dheerba noolayna labaatan iyo sanadood markuu wada isagii dhinto mid kale halkii kasii bilaabaya siibay u wadayaan kollay saa ay isu dadtaba socdeenna sharax alfiyada ciraaqi iyo dee amtaashii baan arkaynaa oon ku arkaynaa tartiibtoodii balse dee mid kastaaba kale ugu taam yeelayay warkood sanado kooban baabay noqonaysa waa intay ka noolaayeen markay ninkii hore halku joogay ka dhaqaaqaan ayay iyaguna meel soo gaadhsiinayaan halkii bay kaga dhimanayaan markaasaa mid kale halkii kasii qaadaya taas baa duyuushuna ay tahay oo tii unbay sii wadayaan ilaa minha lilkataniyi uma lilakfaniyi uma lilciraqiyi wagayrihim kollay kutubtan dee imaka taraajimtii caadiga iyada nin kastaba waqtigu dhintay way ku sugan tahaye dee san oo kale ayaanay geeridan ku tartiibsanayn kutubta taariikhda a barhkoodna khaasatan kutubta dahabina halkan muhim bay u tahay oo kitaab uu leeyahay oo wafayaadka uu kaga hadlayana waa jiraa kollay taariikhdiisa weyn uu kasoo dhex saaray oo uu ka bilaabaya sanadii koobaad hadal kaloo badani ma jirto waa hadalku waa koobayay koobaad ayuu odhanaya hebel iyo hebel iyo hebel baa dhintay labaad ilaa toddoba boqol oo sandood buu sidaa soo gaadhsiinaya toddoba boqol oo sandood kitaabkiisan alcibar la ydhah dee walow sir aclam nobaaba markuu nin dhintay sheego sanaduu dhintay buu sanadaa ciddii la dhimatay khaatimada ku dhigtaa oo waa kitaab halkaase laakiin kitaab yar oo uu dee imika afar mujalad iyo ku madwacaysan macadiyuushiisa oo kale oo alcibar la yidhaaho uu leeyahay oo aada mufiida xawaadistii buu dhigaya horta waxaa dhici karta sanadii koobaad ee hijraduu ka bilaabi isna saasunbuu ka bilaaba wixii dhacay sanadaas ayuu sheegayaa xawaadisaha markuu dhammeeyey intaa xawaadistii sanadaa dhacday ayuu odhanaya ciddii dhimatay sanadaas taarikh yar ama tarjamo yaroo koobanna waa sheegaya markaasuu sheegaya taasuu ku wadaya ilaa toddobadii boqol haddana waxoogaa yar buu ku kordhiyey mar dambe rag kalena xusein iyana way kusii dareen oo ilaa waxoogaa kontameeyo sandood oo ka dambeeya toddobadii boqol waa lasoo gaadhsiiye laakiin marka la eego kitaabkiina dee waa afar mujalad waa kitaab iska mukhtasara geed kale xaadisada xawaadistii buu ku dhigaya waxaasaa dhacay oo wixii dhacay buu sheegi markuu tii sheegay dabadeed ayaa wuxuu khatimayaa ciddii sanadaa dhimatay markaa barhkood dee magacuu ku kaaftoomin badhna tarjamu uba dhigiye laakiin sanadaa ciddii dhimatuu ku urin haddana waxa odhanaya sanadii lixaad baa gashay sanadii labaatanaad baa soo gashay waxaas iyo dhacdooyinkii dagaalo iyo wax kastaba markaasu haddana wadiyo u odhan dikruman maata fiihayo ciddii dhimatay sanadaas saasuu ku wadi ilaa haddana si u wado kalba sanadaasaa soo gashay haddana sanadaa uu soo gaadhsiiye waqtiga aada u dambe bal marka waana kutubdee wafayaadkaa laga helayo walow de dadkii aanu kollay dhamaynayne dadkii u markaa muuqday kitaabkan albidaaya wanihaaya la yidhaha ibnu katiirna waa saasoo dee sanaduu ku binaysan yahay ama ku tartiibsan yahay sanadaasaa gashay horta wuxuu ku bilaabaya ama boqoradii iyo wixii jiray iyo xawaadistii iyo wixii dhacdooynaha marka ugu dambaysa ayuu ku khatimaya kol uu dheereeyo kol uu gaabiyaba kol uu ninka tarjameeyo kol uu magaciisun ku daayaba ciddii iyadna sanadaa dhimatay raggoodii dee mashhuurka ahaa oo imaka haddaad bidaaya wanihaaya is leedahay nin tarjamadii u doono ama ka doon dee waa inaad garanaysa sanadu dhintay haddaan dee farisa noocyada dambe ay u sameeyeen aan haysan waa inaad garanaysa sanadu dhintay markaasaad tegaysaa sanadii xawaadistii sanada xagga dambead ka heli hadduu nin calama yahay markaas macrifatu man ikhtalada min athiqaati ninkii xifdigiisu xumaaday u isku darsamay bal markaa taas macrifadiisii ee xifdigiisu tacriif ااkhtilaa luqatan alikhtilaadu luqatan fasaad اlcaql waa caqligo fasaadaa ikhtilaad la yidhaha isku darsan ruux caqligiisa aan toosnaynba yuqaal waxa la yidhaha ikhtilada fulanun ay fasada caql caqligiisii baa fasaaday kama fi lqaamuus isilaaxan xagga isilaaxa fasaad اlcaqli caqligo fasaadaa la yidhaha aw cadamu intidaam اlaqwaali amase ruuxa aqwaashiisoon habaysnaan taxnaan bisababi kharafin asaasaq sababtii aw camal indha la-aan aw ixtiraaqi kutubin amase kutubtiisa oo gubato markii dambe wixii uu korka ka hayayba ay iskaga darsameen aw gayri dalik taas baa ikhtilaad ku yahay istilaaxa anwaac lmukhtaladiin ama mukhtaladiin aha mukhtaladiin kuwii iyagu isku darsamay xifdigoodu xumaaday bal qaybahoodii ألف من اkhtalada بsabع الkharف ku isagu haftigiisan ama caqligiisa u fasahaaday isagoo weynaaday oo asaasiqay daraaddeed مثل caضا بن الصayd الثaqaفiي الكوufiي man اkhtalada ku isagu xifdigiisa uu isku darsamay oo uu xumaaday caqli fasaadkaasi uu kuba yimi bisababi dahaabi الbصr markuu indhabeelay ayaa xifdigiisiina kutubtiisina uma laabmi karo xifdigina kolle waa nin weyn baabuu noqday markaasaa dahaabka ama uu indhabeelay daraaddeed ayuu wixii lagu yidhaahba iska aqbalaya isagoon hubsan wixii bal xadiidkiisii inuu yahay iyo in kale mithlu cabdirazaq ibni hamamin iyo suncaaniyi fa kaana bacda an camiya wuxuu aday ama ahaa markuu indhabeelay dabadeed yulaqanu mid afka wax loogu rido lalaqidno waxaa la yidhaha xadiidkaas hebel baa wariyay o dee adiga kitaabkaaga uga ama adaa kaba wariyey fayatalaqanu wixii unbuu laqinanayo o iska qaadanayo isagoon bal xadiidkiisii inuu yahay iyo hubsanba man ikhtalada biasbaabin ukhra ku isagu isku darsamay oo xifdigiisa u xumaaday asbaab kale kaixtiraaqi lkutubi kutubtiisa oo gubatayba weeye mithlu cabdillahi bni lahicata almasri si ama imaamka weyne ibnu mulaqin oo kale iyo si markii dambe awakhira cumri markii kutubtiisa dee aan la tirin karayna ay gubatay waxyaalihii kuba yimi xukmu riwaayati lmukhtalidi ninkii mukhtalidka ahaa riwaayadiisa bal ninkani hadduu xifdigiisu xumaado ka almukhtalid ama almukhtalid ma dhaho xifdigiisii isku darsamay ee uu fasahaaday waxa weeye waxa riwaayadiisu tahay ama riwaayadiisa waxa laga yeelayo yuqbalu minha waa laga aqbalaya maa ruwiya canhu wixii laga aqbalay qabla ikhtilaad dee ninku markii hore nin xaafid u ahaa xifdila buu ahaa intii aan ikhtilaadkani ku iman iyo fasaadkani wixii uu wariyey waa laga aqbali ta lagu garanayaana waa dadkii berigaa hore la kulmay intuu caadiga ahaa ayaa dee lagu garanaya markay kala soocayin iyo dadkii dib ula kulmay walaa yuqbalu minha lagama aqbalayo maa ruwiya canhu wixii laga wariyey bacda alikhtilaadi ikhtilaadka dabadi umuurahaasna dalabada lagu kala soocayo ragga qaarkood horay ula kulmeen waa xadiidkiisii hore kuwa beri dambe oo ikhtilaadka dabadi unbaabay arkeen kuwa labada xaalaba way arkeen kuwa labada xaalaba la kulmay waxoodiibaa u kala soocn xadiidkoodii hore iyo koodii dambe kuwana uma kala soocna umuurahaasaa lagu kala saara wakada haddaba wixii bacda alikhtilaad lagaba wariyey wakada maa shuka fiihi wixii laba shakiyey annahu qabla alikhtilaadi aw bacda inuu qabla alikhtilaad iyo ama bacdigii yahay ee la kala garan la yahay intaba waxa weya waa laga tegaya ahamiyatuhu wa faa'idatuhu huwa fadlun muhimun jiddan nooca caynkana in la barto oo raggaa la diraaseeyo la xifdiyo oo la dabdiyo taqaanid aad buu muhim u yahay watakmunu faa'iidatuhu faa'iidadiisuna waxay ku qarsoonaanaysaa ama faa'iidadiisu ay ku jirtaa oo faa'iidadiisu ay noogu qarsoon tahay ama dee ay faa'iidadiisu tahayba ahm inteeda weyne fii tamyiisi axaadiisi iqati ninkii iqada axaadiistii ulaa kala sooceeda la kala sooco allatii axaadiistaasoo xadata biha uu ku warramay bacda alikhtilaadi maxnaa laga sooco kii uu qabla alikhtilaad kuba warramay maxay liraddiha wa cadami qabuuliha waa celinteeda daraaddeed looga sooco iyo inaan aqbalin ujeedo dee ninkani markii hore nin siqo ah axaadiidtiisa la aqbali jiray maanta waxaan baari ah ayaa kuba yimi waxaana xadiidkiisii looma aqbalayo haddaba dee ninku inaysi axaadiidtiisii hadduu ninku marka horeba daciif ahaa ikhtilaadkana ku yimid dee marka horeba xadiidkiisa maynaan aqbalahayn oo dhib ma laha weeye kaasi ninkii siqada ahaa ee xadiidkiisa aan aqbalaynay axaadiidtiisa aan xujaysanaynay markay ciladani ku timaado axaadiistii si dambe lama aqbalayo marka in la kala sooco oo la kala saaro si dee midna aynu uga tagno midna aynu u aqbalo oo dhammaanna aynaan u wada aqbalin dhammaanna aynaan u wada celin ayay dee faa'iidadiisa weyne kusii jirtaa hal akrija shaykhani labada sheekh ma wariyeenoo fii saxiixaymaa labadooda saxiix can siqaatin dad lagu kalsoon yahay oo asaabahum likhtilaad ikhtilaad asiibay miyay wax ka wariyeen ujeedadu rijaasha saxiixayn miyay ka mid yihiin qolooyinkan wax ka mid ah nacam ha صحيحayn rag baa ku jira اkhtilaad kuba yimi walakin lakin mima curifa waxaan laga wariyey kasoo saareen waa mima kii curifa la ogaaday anahum xadثuu bihi qabla ااkhtilaad qabla ااkhtilaad inay ku warrameen waa xadiidkoodii hore way soo saareen itiqaad bay ahaayeen waxana waa wax baari ah wixii baari ahna way kaba tegeen ashhab المصنaفaati fihi صnafa fihi cadadu min الculamaaءi baa kutub u dejiyey kalcalaa'iyi wاlxaazimiyi wamin hadihi الmuصنaفaati waxaa ka mid ah kitaab adaad rag kalan ibnu kayaan kitaabkiisna waa kitaab mashhuur oo maanta aad u madbuuca kitaab aliqtibaad biman rumiya bilikhtilaaf lilxaafid ibrahim ibni moxamed sibni min alcajami almutawafa sanata hamaan miya waxid wa arbaciin adugu dee kutub kalena way jirtaa adugu waa markaasa kaa ibnu kayaal oo kale wallahu subxaana watacaala aclaa aclam ale adigu cashar aan bu